bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfaylaha ka dhowaada warkaaminima idaacadda warsanga oo fur galbeed u taageertay xulafada sacuudiga ee hogaamiyahayda maamulka degmada baydhabo iyo faahfaahin weyba kubiyeen biyaro ku jarta baydhabo dilkudhii degmada xudura golo shacabka oo guddin saaran go-aanka xukuumadda ee qalbi dhagaxa ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ku hadalay xiisadan dhexayta qowmiyadda oromadii soomaalida xaaska nawaas shariif oo ka guulaysatay doorasho kanagowe iyo dad i weliba saameyntiyo weel dhil korta aftida madabanaanida kurdiginta iraaqa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo isniin ow talaadan hagalahayda taaragdan iyo ka eedanta tum isiyeedka bilo sagaalaad sanadka labada kun tum iyo toddobada ha ka dhowaada warkiyo fisanga koonfur galbeed iyo weybayo taageertay xulafada sacuudiga iyo hogaamiyahayda faahfaahinta warkan maxamed aadan socdaal iyo ninhaya maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba uuse ka biiray maamulada puntland somalilan hirshabeelle haana si oo ha ka horjeedsaday go-aankii dhadhexaadnimada haaye oo dowladda soomaaliya iyo ku qaadatay dowladda soomaaliya iyo ku qaadatay khilaafka andhaxaya wadamada khaliijka haana si oo laka go'doomiyey dowladda qatar war-saxaafadeed ha ku bahay xafiiska madawiinaga koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan isla maraxantaasna uuse ka qornaay luuqadda ingiriiska iyo weliba laka sheegay anti koonfur galbeed iyo taageersanta wadamada sacuudiga imaaraadka arabta iyo xulifadiyo oo markaas ha ka horjeedsadeen go-aanka dowladda soomaaliya oo yahay meeldhaha ku surantii khilaafka wadamada arabta gaar ahaan han khaliijka weliba uun adayana go-aanka dowladda soomaaliya iyo ku qaadati litibilijuun oo uuse ka eedanay mise muujiyay dowladda antiya dhedhexaadku ataa khilaafka khaliijka welina khaliijka usanhayna kokomidaysi ko usanhayna kokomidaysan wada taladowla la suubi maamul goboleedyada dalka iyo bulshada ku nool deegaanada dalka soomaaliya sidaasi walila ka eray war-saxaafadeed ha ku bahi xafiiska madawiinaga koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan sidaas oo kale koonfur galbeed qoraalka ha ku bahi weliba laka eray koonfur galbeed weli addeeyase inti garab teeganta go-aankii iyo qaadadeen dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka arabta oo ka eedanayay dowladda qatar maamulka koonfur galbeed oo ku mid ah maamuladii inkada dambeoyey ee soomaaliya sidaas oo kalena use sheegay intii sacuudiga iyo imaaraadka arabtiyo iin dalal xiriir wanaagsan la lahay oo soo jireen ee soomaaliya waaniyo taagyeesanyiin mowqifka iyo ku qaadadeen dowladda qatar dowladda qatar iyo hindho iyo dhiga ka furaysdahayta go-aanada maamul goboleedyada dalka soomaali ka jara dowladda soomaaliyana waliba walmukujaraan-yaha ku qaaday taageerada maamul goboleedyadii un muujihayaan dalalka khaliijka oo go-doomiyey dowladda qatar maamuladaha ka horjeesaday go-aanka dowladda soomaaliya waliba yoon aragena in yo kadhaha helo koraan dhaqaale eedan fara badan iyo xiriir diblomaasiyadeed taasina wali abuurase meel ku dhac sumcadda dowladnimada soomaaliya maadaama gadaalaha kuriyahaya maamul goboleedyada dalka guuxa dadweynaga maamul goboleedka koonfur galbeed waliba ku mid hahay maamul goboleedyada inkadambooye geeka saxiixiyay taageerada lamuujow xulifada sacuudi hogaamiyaasa dhinaga kalena afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ouna la xiriirnaya sheegeen inti sax ayay warkaha ku bahay maamulka koonfur galbeed waana laga taageeray dowlado khaliijka go-aankii iyo ku qaadeen qadara weybana afhayeenka maamulka koonfur galbeed saasoo kale ku hadalay walyaabo hadisheen inti koonfur galbeed iyo xiriirkan jarta qadara dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay si buuxda ugu taageertay xulafada uu hogaaminaya sacuudiga iyo imaaraadka ay ka mid yihiin si buuxda u taageertay waana go-aan dowladeed ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya wada dhan tahay waxaan umaleynaya warqadana nuqol ka mid ah saxaafadeedkii cadeyntahaana uu idiin soo gaaray marka waa wax dowladda koonfur galbeed ay wada dhan tahay in la taageera dowladda sacuudiga ee xulfada hogaaminaysa in badan tala iyo tusaale waynu siinay dowladda federaalk soomaaliya sidii loo wada taageeri lahaa xulfada sacuudiga danaha soomaaliyana ay aada ugu xiran tahay xulfada sacuudiga uu hogaaminaya marka waa go-aanka markaan ogaanay in dowladda weli ay ka jiifto waxaa anagu si buuxda u taageernay dowlada dowladaha uu hogaaminayo sacuudiga xulafadaasana ku garab nahay waxay maanta oo warqada soo baxday kadib waxaan si buuxda u taageeraynaa dowladda sacuudiga xulafada hogaaminayso horey wayba go-aankan dowladda sacuudiga taageeray maamulada shalay hirshabeelle puntland i koonfur galbeed oo haddaha kabiirti maamulada taageeray go-aankii dowlado khaliijka go-aankan ha ku bahi maamulka koonfur galbeed soomaaliya culays horle wayba uusa ka nagadaya dowladda federaalka soomaali maadaama dowladaiyo horeen qaadadii go-aan dhexdhexaade maamulka degmada baydhabiyo faahfaahin wayba kubiyey biyaro ku jaarta degmada xudur waa ku markaleed maxmed aadan socdaal oo faahfaahinta warkaning haya cabdulaahi cali watiin gudoomiyaha degmada baydhabo iyo weliba uuse shirjaraadka qobday magaalada baydhabo uuse ka sheegay intii xaalada biyarada iyo kajarta magaalada baydhabo saameeyay ka weeldati dad barakacayaale mise bogtaale oo ha ku barakay deegaanada hooskooyow magaalada baydhabo xaaladda biyaraantiya hata walis wiinlanka dareemaha ee magaalada baydhabo iyagoo gaari dameerada laka aragaaya buundada wiyn magaalada si biyo inku dhaamayaan warshada biyo ee ka taalla magaalada baydhabo gudoomiyaha ayaa weli uuse sheegay intii dadkii baydhabo hore an deganay dadku badan ha ka biirisaasana biilaantiya ka dhiidi weli dhinaga kale uuse sheegay intii wadan dadaala biilanka helow dadka barakacayaalka iyo dadka ka nool magaalada baydhabo tillaabada usi sheegi iyo weliba haytay in magaalada baydhabo iyo markasta lanweelo doona meel biilaka keediyow sida use warbaahinta usan sheegi
kasiisi boogtin aadam aada bilowgi inayse maadaama sinooyinkii laha dhaafi roobyaro badan wadanka gudaashimay boogtay haddana suufaynta roob kuwii la filimay baayilahay meelhayse roobyaraan badan nasasha kajarta marka biyaraanto inkastoo ilaa iyo heerka hadana sheegaa in deersinaayna laakiin biyaraantana buuxa walajaru laakiinka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan insha allah ma ka shaqeeyahay nahay sidii baydhow diyashinay buuxa watan farfara dadka waalankasana la hagaajii faday baydhow guri ka samaan labaatan farsa hagaajsad ay diyashin hel faday taasasna intidaas mirayse cusub bayinbayfadin marahay marka insha allah kuma rajaynaya in baydhow saacadiyan bilowgii in badan ay buuxa diyashin ay buuxa eedeedan fay lahaayeen marka de lamada xil laha dhaaf iyo kastoo unka xilliga abaarti iyo iyo xilliga aan hadiraynaayba kastoo biyaaan ka dhigi marka si systemkii biyaha waa insu bedeli fadnay noo ka hadleen wasaaradda wasaaradda ee macdanta iyo biyaha noo ka hadleen iyo meelahayse kambaniga biyo ka shaqeeyo iyo ka maamul ahaan haddee may ka shaqeeyayna si meelbo biyo si mana dib habeen kusuubi lahay meel umaarna oo dhow biyosha kuqooyan oo dhasha kasa oo sarfi rasmeele kusuubi lansuubi lahay marka waa haba insha allahu miiskan insaalin ida maasanta
gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin yaa dhiniga kale weli uuse sheegay inti shirarka laka qobdow magaalada baydhabo iyo ugnagada doogna haanoo iyo wal unku ogaadaan weli uuse sheegay inti shirarkaas laka qobdow magaalada baydhabo markastiyo la dareera doonaan isla maraxantaasna laka araga doona dadka shirarka alqaladeynta ka ee magaalada baydhabo iyo shacabka magaalada walina dhinaga kale usa carabka ka adkeeyay in shirka guri shaleediya laka qobdi usa walanan dhimaana koonfur galbeeda
shirhadan qobdi oo meelhays oo bulshada reebadhow inaysa kooyeen oo meelhays majaal marka adalanka usidis oo ntisasamayda gurigiisa degbeedho ka deginayshmayboso kashira ama lamaqmajadwafleelansanamaqiindoonanuyumaybomusuubias marka wasaarad ahaan wasaaradan farsha awaamid laxsaari iyo maamulka may kuwa shaqeeyna si baydhabo guudahaan anushamaybo lansugu lahay lankade oo wartabado oo reer koonfur galbeed homaydo wartaba isuna female fahin in smeelayso oo wartaba shigiista oo positive leh haatan ya ya yanan baahin marka isdhala-ayna saayo iyo waxaasmay doona igu musuudaas marka insha allah degda insha allah nakuma shaqey doona insha allah maakala mucaarada oo la mucaarada qaabkan shaqeeyo maamulka qaab maamulkan shaqeeyo lanka lanka mucaarada maliksaday inuusa fiiri wadanka siduu shalay ahay iyo geedka meelisu marahay inuusa fiiri may badala faa ilan kasta oo muwaadinka oo may baray koonfur galbeed xaqan leeyahy inuusa may bua koonfur galbeed jawaf loogu ama ama may dawsa ka hadala walaal wala mudan dhimashaa laakiin bayna faday waxyaabaha la ka hadalay iyo haadan minbaa waxyaaba maarane positive oo oo mudan dhibaateen furtee bur badan wadanka hamari dhibaatooyin fara badan lahamari marba tusaale ahaan zoobun oo lahag sheegay shaadugui oo lahag sheegay
maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakoolyo weyba ku hadalay dilkudhii degmada faahfaahinta warkan cabdirashiid hashka iyo ninghaya gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ayaa weliba use ku warbiyey qofkii shacabka hay oo uuse shalay lika dilay meeljirda labaatan kilomitir ee duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool qofkaasi ayaa weliba use ay howl dhaqato welibana la sheegay intii dileen kooxolan umlamalayo inay ka dambeeya al-shabaab haddaba weliba warayseena siiyey gudoomiyaha ku-xigeenka degmada xudur musdhaf aadan aadan arinteeda jarta mil oo degmada u duran jarta labaatan kilomitr oo ceelal ay sawtiyaas leeraha oo wali ka dilanaba dhanshaceba degmada ka tirsanaya gaalis la jara horta basa caadadii ay wal ogyihin oo dadka shacabka gooriyaya si horta ba caadadii oo ay tilaan shacaba meeli ka dilan shalay isaga oo nananshaagii waan la hageejiyey adowkaas sidiya dalkan rooga shacabka sidiyaan gumaadahay baylaranteeda arin jartu arinteeda maanaa dheegmi shacabka maanaa meel kasta rooga دنقال في الجرأة شعب الصوق قال كورا بيسدو لا مدرب الضوضاء أو سياتنا يا خوان معناها فتوه السوم فتانا ملا golo shacabka iyo weyba iyo guddin saaran go-aanka xukuumadda ee qalbi dhagaxa anis yuusuf aadam iyo faahfaahinta warkaning hayda gudoomiyaha golo shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo weliba magacaabay guddigii habaaro lahay kiiska cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax iyo go-aankii hakubaahi xukuumadda soomaaliya guddigiiya weliba iyo ku shaqeeyi doonay sidii warbixinta fitran lankasheeno lahay golo shacabka islamarkaana baaris dheer oo cadli ka sameeya lahay qodobadii xukuumadda soomaaliyan adeegsatay kiiska cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax guddigiiyo weliba isuku koobaya tumiyo shan xubnood oo ku tirsan golo shacabka soomaaliya walinaya ku jarana saddex xubnood oo hanraab ee xogayaha guud ee golo shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux iyo weliba hildhibaanada ku kor akriyay magacyada iyo habraaca magacaabista guddiga sidoo kale xogayaha guud ee golo shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux iyo weliba sharxad dheer ku biyey shaqooyinka iyo qobodaayan guddiga iyo maalinta lagu fadow iniyo habandhigan
xildhibaane axmed dhimbil rooble casoowe xildhibaane axmed madow cabdulle kornay ruush xildhibaan burhaan aadan cumar xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odhowaa xildhibaan cabdiqaadir sheekh cali ibraahim baqdaadi xildhibaan cali yuusuf cusmaan ganay xildhibaan cali yuusuf cali xoosh xildhibaan hani maxamed aadan xildhibaan lufti shariif maxamed cumar xildhibaan maryan cariif qaasim xildhibaan maxamed axmed maxamed garweyne xildhibaan axmed cumar aymoy xildhibaan maxamed ibraahim cabdi yeeshe doctor maxamed cabdi maxamed gaandi xildhibaan saciid maxamed maxamuud xay ujeedada iyo xilka guddigu waa ay in uu kasoo baaraandego kana soo diyaariyo warkinta fasiran arrimaha ku xusan qaraarka lixdii september two thousand seventeen uu soo saaray golaha wasiirada si loo horgeeyo golaha shacabka b in uu warbixintiisa usoo gudbiyo xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka howlihiisana kusoo gunaanado ugu dambayn tobanka oktoobar
ra-iisul wasaaraha etoobiya weyba uuse ku hadlay xiisadan dhexayta qowmiyadda oromadii soomaalida ra-iisul wasaaraha etoobiya xaylo maryan disalayn ee ku hadlay rabshado iyo ka dhammadeen dad badan oo dhex maray qowmiyado oromada i soomaalida oo kuwada mid ee dowlad deegaanada etoobiya hayla maryan disalanyo sheegay intay rabshado lamada dhinay iyo ka dhammadeen dad walban galabsana uu soona sheegay intii uuse ka amaray ciidamada federaalka etoobiya intii dhibaatadaasi degdega walanku qobadan weyba kuxumaa qalalaaso dhexmaray dadka shacabka ee anshal safanaayeen qowmiyado soomaalida etoobiya iyo oromada etoobiya weybana tacsiin dara iyo helada iyo qoysaskii dadsho ku waayeen qalalaasogon dadkii mas-uulku ahaayna falkan oya ku mid ayiin raggii warbaahinoon isticmaalayeen sida qaldan sharciga iyo la horjeeyi doona iyo eri ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryan disalayn oo ay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya iyoanka baaqi lamada dhineentii roojaan xiisada dagaalka islamarkaadna wadahadalka dhamaya murankan dhexeeya madaweynayaalka dowlad deegaanada oromada etoobiya iyo soomaalida etoobiya iyo sheegan rabshadoogan antiyo iyin haanayo caadi dhaqanba aanan lahayna dadka qowmiyadoosho way baryo ka baaqeena anti xaaladda la dejiya toddobaadkii hore yahayti markii dadka ku badan labaatan qof oo soomaali ee laka dili magaalada awadaaya iyo-ona dilkaasiyo sababtay haysada ku dhex qaraxday oromada iyo soomaalida dowlad deegaanka etoobiya warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinimaadan surunkan aninkeegii warkaana jur ismaaciil axmed ee sinsaarti waana sila dareer siyaasiya way baniin farsame maxamed xuseen fadhiir b k asaabtay warkoo kala qayb qaateen mahadnagaysiina kama hasantin dhugun sidowka warkan hamiinama